mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha gudaha amniga taliyaha ciidanka bilayska iyo xeeralaalyaha guud ayaa maantay hortegay baarlamaanka dowladda puntland waxayna ay warbixin ka siiyeen xaaladda qulqulka muhaajiriinta deegaanada puntland oo bilihii u dambeeyey sare u kacday waxaana jiray guddi uu madaxweynuhu dhowaan u xil saaray in arrintaasi ay soo qiimeeyaan sidii ay puntland u wajihi lahayd mas-uuliyiintaasi oo warbixin ka siiyey baarlamaanka sida lagu wajihi karo ayaa hadalladoodii waxa ay u dhaceen mudana guddoomiye arrintani qulqulka muhaajiriinta etoobiyaanka ee degaanka dowladda puntland waa mid soo jireenah muddo badan soo socday wuxuu bilaabmay baan filayaa laba kun iyo siddeeddii laba kun iyo tobankaa sano waa mid soconaya buu ahaa sababaha u soconayaan waxay ahayd inay dadkaasi ay ka tallaabaan xeebaha puntland una tallaabaan waddamada carabta yaman dabeedna ay sacuudiga usii tahriibaan xilli buu ahaan jiray tahriibka ugu badan uu ahaan jiray xilliga ramadaanka si ay markaa mala waxbaan la weydiin jirin oo xagga ay ugu istilaabaan sacuudiga hadda farihuu ka baxay cidda keliya ay tahriib jirtay markii hore u badnayd ama la odhan karo boqolkiiba sagaashan waxay ahaayeen dadka oromada la idhaaho hadda waxaa ku soo biiray amxaaro iyo tigraay oromadiina waxaad moodaa inay sii xaddaaftay waxaa jira shabakado isku xidhan oo isku ilaa etoobiya maamulka waqooyi galbeed iyo puntland intaba jooga oo waxaa ka shaqeeya qaxootigu sidiisaba horta ayaamahan iyo waayadan dambeba waa fenomenan adduunka o dhan dhib ku haya ku haye haddee waddan waliba wuxuu leeyahay shuruuc u gooniya iyo qaab uu isaga difaaco international law iyo sharciyada adduunka u yaalana iyaga laftirkoodu dee shuruuc bay u leeyihin markaa eegto soomaaliya guud ahaan oromadu meel walbaa ka galaan sida wasiirku sheegay innaga puntland meesha ay ka soo logoyaan oo getweyga oo ay ka soo galaan waa meesha la yidhaahdo wajaale meel kalena waa ka soo logeeyaan ibni aadan intaas oo kilomitir logaynaya oo saa u daxan oo aan lala hadlayn oo iska socda waxay ka jirtaa uun waa uun geeska africa waxaan filayaa hadday noqoto dhaqaale hadday yihiin dhaqaale doon kolley refuujiiga iyo qaxootigu waxay ka soo baxsadaan waa operation waa in lagu hayo dagaal iyo dil ay ka baxsanayaan oo meel safea oo nabadgelya ay tegayaan laakiin nimankani waxay u badan yihiin niman dhaqaale doon ah economic refugee weeye waxayna usually u egyihiin inayna idhaafaan oo badda ka gudbaan carabaha aadaan taliyihii booliiska hadda waa inala joogaa isagaa wixii detail ah oo wixii boliis ahaan ku saabsan qaabka looga hortegayo oo ugu wanaagsan innagoo shuruuc aan jebinayn kolley isagaa inoo sharaxi doonaa laakiin anigu waxaan odhan lahaa inaynu ka yeelanno waa ogahay baarlamaankii ugu dambeeyeyo bishii august in laga hadlay baarlamaanka kolley guddi baa jira arrimaha gudahaas oo baarlamaanka ah oo arrimahaas ku jira waa hawl innagoo dhan inoo taal dhammaanteen sidii wasiiradii ugu horreeya u sheegeen horta waxay ka soo bilowdaan togwajaalay ka soo bilowdaan mukhalasiin baa u joogta mukhalasiintaas waxay keenaan meesha la yidhaahdo burco ilaa iyo sol intaas way ka soo galaan marka iyagana dhib bay isku hayaan oo nafsadoodii uma roona annaga deegaan ahaanna nooma roona hadhowna waxa weeyaan si dhumaalaysi ah habeen baa la soo gelinayaa habeen baa laga bixinayaa meelaha la geenayaa waa waa laga dhoofinaya iyo meelo la mida oo guurguur meelo guurguura bay samaynayaan runtii twenty four hours waxaa soo gasha magaalada boosaaso ilaa laba boqol meelahaas baa lagu qiyaasaa inta soo gelaysa waa daad weeye daad saasay u lugeynayaan anigu waxaan qabaa sida looga hortegi karo inay tahay ethoobiya iyo puntland oo ka wada hadla dalabkana weliba puntland ay samayso weliba dhibka ayadaa qabtee oo nimankaas sidii ethoobiya ay u celin lahayd in dowladdeenu ay kala hadasho dowladda ethoobiya hadday intaa ay ku filaato oo ay ethoobiya ceshato waa intaan rabnay haddii taa ay dhici weydo annaga dowladdeenu inay ka yeelato inay ka yeelato qorshe in laga yeesho dadkaas sidii loo tacaamuli lahaa xataa haddii la qabto maalin waxaa la qabtay siddeetan iyo sagaal meelahaas tahriibyaha la qabtay booliiskii ayagu baabuur baabuur ma laha oo dhaqaale kusoo celiyaan ma laha marray ka soo qabteen marka waxay sidaad ma haystaan oo baabuur ku ceeb ma haystaan oo saf- sa- sahay safar uma hayaan waxba uma hayaan waa sii waa sii daayeen haddana to qof aadan waxba u haynin hadda adigu ma ma qaban kartid oo ma ma noqonayo qofkii ee, mukulaal lagu xiray qafis noqon mahayo ama du- ama baalki jiir noqon mahayo anuu garsoorka tahriib waxaan u haynaa xeer sharci lambar afar oo soo baxay siddeed iyo tobankii disembar labadii kun iyo toban qodobkiisa labaad wuxuu leeyahay qof kasta oo raba inuu puntland ka tahriibo oo ay ciidamadu amnigu qabtaan waxaa loo celinayaa halkii uu ka yimi waxaanu maleynaya sharcigaa sharci bedela annagu ma hayno annagu waxaanu nahay dabaqayaal qaanuun baan nahay Ee, arrintaana hadda markuu qodobku siiqada u hadlayo ee, waa wax ku kooban hay- hay-adda fulinta keliya ku kooban weeye wax maxkamadii hadda la geynayo oo laleeyahay maxkamaddii dembi ha ku xukunto maaha waxaa kana waa musiibo qaran weeye sida hadda ay u sheegeen ee tiimkii iga horreeyey marka hadda dowladdana furimo badan baa ku furan ilaa afar furimood waa ku furan hadda iyaguna waxay noqonayaa furi shanaad baan u malaynaya haddii la yar hadda lala dagaalamo oo ha la qaado ha la celiyo baabuur ha lagu daabulo qaar ka mid a mudanayaasha baarlamaanka dowladda puntland ayaa su-aalo adag ka weydiiyey arrintaasi iyo sida ay dowladda uga gaabisay ama laamaha ammaanka ee qusayso xukuumaddu ay wasiiradu inay kala joogaan ma awoodi weyne calal aqala adcafu iimaan inay wax uga qabato haddii ay awoodi waayeen inay gacan bira ku qabtaan ama dadkan ajnabiga ee dalka kusoo qulqulaya celiyaan inay adcafu iimaan wax uga qabtaan oo ah kow inay baaq iyo digniin ka soo saaraan ciidamada amniga ee xuduudaha jooga ay ku amraan in waxa weeye xuduudaha la xiro intaa ma awoodi waayeen waa waxa weeye waa arrin horta nasiib darro ah Ee, midda labaad waxa weeye ma awoodi waayeen inay wax ka qabtaan nimankan maadaama dalka gudihiisa iyo magaalooyinka ay soo galeen inay ka saaraan oo calal aqalla ay dejiyaan magaalooyinka waaweyn bannaankeeda si aysan dhibaato bulsheed ugu geysan bulshada kale ee deegaanka ku nool waxaan isleeyahay waa arrin u taal laba dowladood oo ah soomaaliya iyo etoobiya in ay arrintaa ka wada fadhiistaan ay yidhaahdaan arrintaa refuujiyiga waxaa laga qabto maadaama puntland ay ka mid tahay soomaaliya waxyaabaha soluushinka ah ayay ka mid tahay waa say ila tahay innagu puntland ahaan qonsul baa inoo jooga qonsulkana waa ogyahay waana lala hadlay ayaan dhoweydna wasaaradda arrimaha gudaha waa loogu yeedhay Een, ma aha inuu moog yahay qaxootigani waa soconaya haddaynu sii dayno oon idhaahno hana dhaafan u fududay hayna dhaafan oo magaalooyinkeena haynooga baxaan intii toban laabkeeda soo gelaysa waa opportunity haddaynu idhaahno ha la celiyana oo xeryo ha loo sameeyo ha lagu- ha lagu ururiyo ama magaalooyinkeennayba soo gelayaan oo karaamkiibaa badanaya ee dembiga بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Een, maantay oo taariikhdu tahay talaada bisha juulaay tobankeedii 2018 kan fadhiga afar iyo een, kow iyo afartanaad fadhigiisa tobnaad Een, waxaa lagaga hadlay ajendaha baarlamaanka u yaalay een, qodobkiisa ahaa qulqulka tahriibta waa baarlamaanku ayay kaga hadleen halkaa waxaa loogu yeeray wasiiradii ay khusaysay wasiirka amniga iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo taliyaha booliska iyo xeeralayaha guud baa loogu yeeray Ee, goluhu waxay su-aalaha ka weydiinayaan arrintan masiibada ah ee hadda ku soo korortay puntland ee qulqulka tahriibayaasha ee kaga imaanaysa xoogooda inta badan dalka etoobiya xaqiiqadii arrintaasi waxay noqotay arrin aad iyo aad saameyn ku yeelatay bulshada reer puntland gaar ahaan weliba magaala magaala madaxda een, een, ganacsiga ee boosaaso dad aad iyo aad u tiro badan oo outnumbera oo xaqiiqadii aysan xamili karin magaaladu iyo dadku midna aysan xamili karin baa soo galay waxaa laga hadlayaa bisha ilaa soddon kun oo ya- tahriibayaala inay soo galaan haddii saa ku socotana waa la garan karaa een, nambarku intuu noqon karo ama bilo kadib ama sanada kadib intuu noqon karo een, mana qaadi karto dadkeenu ma qaadi karaan I- inay yimaadaan tahriibayaal keliya ma ahane waxay wadataa amni darro waxay wadataa anshax xumo oo khamri iyo daroogo iyo wax badan baa la socda waxaa la socda nadaafad daraa la socota mashaakilaad fara badan oo aan bulshadeenna saameyn badan ku yeeshay ayay arrintaasi keentay Een, xaqiiqadii waxa weeye arrintaas baarlamaanka oo oo wakiilka ah shacabka puntland saameyn bay ku yeelatay waana u dulqaadan waayey wayna wajaheen arrintaas isuwaraysigii dhex maray xukuumadda iyo baarlamaanka waxaana aad iyo aad u rajaynayaa talooyin dhexalgala oo arrintaa lagu xaliyo dhaqso inay ka soo bixi doonaan waana la xallin doonaa insha allah kulligay waxaan kuga faraxsannahay annaga iyo xukuumadda oo gacmaha is haysana arrintaas inaanu insha allahu inaanu meel saari doono lana xallin doono waana mahadsantihi insha allah